sabuuraddii lixdan iyo toddobaad ilaahow noo naxariiso oo na barakee oo wejigaaguna hana iftiimiyo seelah in jidkaaga laga ogaado dhulka quruumaha oo dhan dhexdoodana laga wada ogaado caafimaadkaaga wax badbaadiya ilaahow dadyowgu ha ku ammaaneen dadyowga oo dhammu ha ku ammaaneen quruumuhu ha farxeen oo ha gabyeen farxad aawadeed waayo dadyowga waxaad ku xukumi doontaa caddaalad oo quruumahana dhulkaad ugu talin doontaa seelah ilaahow dadyowgu ha ku ammaaneen dadyowga oo dhammu ha ku ammaaneen dhulku wuxuu soo saaray midhihiisii waxaa ina barakayn doona ilaah oo ah ilaaheenna qudhiisa ilaah waa ina barakayn doonaa oo dhulka darafyadiisa oo dhammuna way ka cabsan doonaan isaga